xillo maalmahiya ku dhammaanta belle barakeysan ee ramadaanka waliba suuqyada magaalada jowhara laku dareemahaya diyaargarowga belle barakeysan waliba isbedelo xoogan laku dareemahaya walgadashadiio sameeyahayan bulshada qeybo shishilgadiisan qaar kumada ganacsatada jowhariya iyo ku warbiyan qiimaga maciishada xiliga meeliya marahay saliidda waa iska qeybaheeda waa iska iska caadi waaya litarkeeda soddon iyo sideed aa la gadaa sokorta keelihii labaatan iyo saddex saasaa la gadaa
maasha alla horta waa aada u dhowahay magacaygu waa axmed xasan nur waxaan ka mid ahay ganacsada maaragtay gobolka xaqiiqatan waa iska caadi maciishata hadda wax hadda isbedel hadda ma jira hadda macnaha waa hadda heerka wuu iska caadi walaa maasha allah aad iyo aad waa waxaa jira dadaal badanaa jira oo si markaas looga diyaar garoobo bisha barakeysan ee ramadaan marka insha allah aad iyo aad waxaan haynay maaragtay diyaargarow welina kolley waa shaqadii maysan bilaban laakiin insha allah waxaan jecelnahay maalmaha nugu safool insha allah inay bila shaqo bilaato oo shaqada bisha barakeysan ee ramadaan wallahi hadda qiimaha hadda badeecada sokorta waa iska caadi waa soddon iyo todoba doolar briiska waa iska labaatiyo doolar burka waa iska soddon koo doolar baasto waa iska sagaal doolar hadba say u kala duwantahay sagaalibar toban marka waa kaa waa koley hadda waxaad isbedel hadda koley ma jiro laakiin hadhow wixii markaas imadana ma sheegi karno xaqiiqta timirta waa kala nooc hadba say u kala fiican tahay u kala qiimo badan tahay qof walba dooq uu leeyahay maaragtay wax buu qaadan karaa marka waa nooc waa iska sagaal doolar iyo bar nooc waa toban iyo shan toban iyo lix doolar marka waa kaasaa noocu kasii riqiisan waa jiraa waa qofkii markaas u baahan dadka geedado raashinka noocyadii shalgadiisan yaanay alaabti iyo weliba ayaanu ku hadaleene xiligan diyaargarowsha keedan soonka soonaa nagu soo socdo wax oo hadda isbedel e ma laha raashinka waa nagu qaali wax kasta qaali waaye qaxwada maxay sokorta burka saliidda weli qaali waa fadlan waxaan ka codsanayaa adduunweynaha waxaan ka codsanayaa in ay xaal isbedel ilaahay noo keeno dad bulshadii ay waxba haysanin wax badana ay nagu reebatay sababtoo soonaa lagu jiraa qofka dhaqaalo lama haayo waktiga waa iska xun yahay qofaan gado karin qofaa iska macluusan yaa si ilaahay ogyaha laguna wada nool yahay